munaasabad ka dhacday xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya oo habka fogaan araga uu uga qayb galay agaasimaha guud ee hay-adda shaqaalaha adduunka ninka lagu magacaabo gay rider iyo saraakiil kale ayaa waxaa si rasmi ah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya duraan axmed faarax uu ugu gudbiyey toddoba heshiis waa dhacdo taariikhi ah waxa ay soomaaliya markaasi maanta hormuud ka noqotay toddoba heshiis oo caalami ah oo la xiriirta xuquuqda shaqaalaha ayuu yidhi wasiir duraan oo intaas hadalkiisa ku daray dadaal badan oo ay gelisay dowladda federaalk soomaaliya in ay tahay tallaabo ka markhaati kacaysa sida ay markaasi uga go-an tahay soomaaliya xuquuqda iyo arrimaha kale ee ku aadan horumarinta shaqaalaha heshiisyadan ay xaraysay hay-adda caalamiga ah ee shaqaalaha adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano ilo waxaa qayb ka ah caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha xaqdhowrka shaqaalaha muhaajiriinta la dagaalanka dhibaataynta iyo weliba handadaada haweenka shaqeeya iyo iskaashiga saddex geesoodka ee dowladda loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha waa wax cajiiba in soomaaliya ay ansixiso toddoba heshiis ee ilo markaasi ayuu yidhi agaasimaha guud ee hay-adda ilo guy rider tallaabadan waxa ay muujinaysaa sida ay soomaaliya uga go-an tahay horumarinta nabadda iyo weliba soo kabashada adkaysiga leh iyada oo markaasi loo marayo shaqo hufnaan ayuu intaasi kusii daray hadalkiisa golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa dabayaaqadii bishii disembar waxa ay ansixiyeen toddobada axdi oo qeyb markaasi ka ah heshiisyada ururweynaha shaqaalaha ee ila loo soo gaabiyo kuwa oo muhiimad u leh mabaadi'da as-aasiga ah iyo weliba xuquuqda shaqada munaasabadda lagu gudbiyey toddobada heshiis waxaa goobjoog u ahaa xogayaha xiriirka ururada shaqaalaha soomaaliya cumar faaruuq cusmaan agaasimaha guud ee wasaaradda cabdulaahi maxamed cali iyo saraakiil kale oo ka tirsan wasaaradda waxaa sidoo kalena habka fogaan araga uga qayb qaatay munaasabadda safiirka dowladda soomaaliya ee dalka switzerland abyan maxamed saalax